agaasimaha waaxda shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka badbaaday weerar dabley hubaysan ay kusoo qaadeen xilli uu ku sugnaa degmada dharkiinley ee gobolka banaadir raggan oo ka koobnaa ilaa i laba dhalinyaro ah oo hubaysna ayaa weerar kusoo qaaday cabdulaahi sheekh cumar oo loo yaqaano israa'iil oo ahaa agaasimaha waaxda shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya oo gaari uu watay uu shidaal kaga shubanayay kaalin shidaal oo ku taalla degmada dharkiinley ee gobolka banaadir goobjoogayaal ku sugan goobta ay wax ka dhaceen ayaa warqabadka warbaahinta s b c ee magaalada muqdisho waxay u sheegeen in cabdulaahi sheekh cumar uu isdifaacay isagoo hubaysnaa dabeetana uu rasaas isaga caabiyey kooxihii hubaysnaa ee soo weeraray cabdulaahi sheekh cumar ayaa dhaawacmay waxaana la sheegay in xabada ay kaga dhacday garabka gacanta uu ku dagaalamayey goobjoogo ku sugnaa goobta ay wax ka dhaceen ayaa warqabadka warbaahinta s b c ee magaalada muqdisho waxa uu faahfaahiyey siday wax u dhaceen hadda waxay wax u dhaceen saaka iyo cidibka biyodegeenka degmada darkiinley ninkaan la yidhaahdo ku magaca dheeraa israa'iil oo shaqa usii socday kooxo bistoolada ku ogeyn xadabad dheen asagoo bistoolada wata waa degmada darkiinley meel kaalig shidaal meel lagu iibiyo shidaalka shaqaalaha dawladda wasaaradda gaadiidka eelko dhulka madaxa shaqaalaha waa garta marka maxaa halkaasi ka dhashay sidee wax u dhaceen bal inooga waran inaa ka dhacday qolyo bistoolada wataa xabada la dhacay asagoo la bistoolada watay dhaawaca soo gaaray dhinaca garabka gacanta bistoolada ku haray waa iska caabin u isagay haa uu iska caabiy iska caabiy xabada iska leeyay oo carre waa degmada rikeenley gobolka banaadir kadib iga waran jawigu siduu noqday
jawigu marka dambe waaba caadiga kusoo noqdaba markuu caadiga subax hore ahayd xilliga dadka ay hurdaan wax howlgalla oo halkaasi ka dhacay miyaa jira ciidamada booliska sameeyey oo saldhiga hadda aad ila hadlaysa jawigu waa sidee waa caadi kusoo noqday caadi gaadiidkiis ku saadkii dadweynehi ganacsigii furaya meelada shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa berihii ugu dambeysay waxaa lagu beegsanayay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya arrinta xasaasiga ayaa ah in mas-uulka la weeraray uu isdifaacay waxaana jiray in magaalada muqdisho lagu soo weeraro mas-uuliyiinta dowladda dabeetana la toogto kooxihii dilka geysana ay isaga baxsadaan ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa soo gaaray goobtaasi waxaana halkaas ay ka sameeyeen howlgallo ballaaran oo ammaanka lagu xaqiijinayo waxaa xusud mudan inaan la xiriirnay cabdulaahi sheekh cumar oo dhaawaca islamarkaasina ku jira mid ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho waxaana uu inoo sheegay in xaaladiisu ay tahay mid wanaagsan ha yeeshee waxa uu ka cudur daartay inuu nala hadlo xasan maxamed samatar cawke warbaahinta caalamiga s b c muqdisho